habeen wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan dhegeystayaal aan idilaahdee waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee fiimada geeska africa iyo boggan internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal saacaddu haatan bariga afrika waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington d c na ay ka tahay tobankii iyo barkii habeennimo waa subax arbacaha saddexda bisha disembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aan idin maqashiin doono idaacaddana saaka iyo caalamka waxaa ka mida maanta oo ku beegay saddexda bisha disembar waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee naafada waxaan idin haynaa waraysi aan la yeelannay macallin araggala oo si gaar ah ugu dhaqnaaqa dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka waxaa wax baraa dad aragga naafada ka ah waxaa wax baraa dad aragga aan naafo ka ahayn waxaa wax baraa dad naafo ah waxaa kale wax baraa dad aan naafo ahayn intaba wax wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye
dadka ku nool jigjiga oo ka walacsan sicir barar in muddo ahiba ka jiray halkaasi iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida gentaal tuurid ka soo cusboonaatay dagaalyahanada xisbullah ee dalkaasi lubnaan iyo mawjado weeraro ah oo argosiya oo ay fulinayso israa'iil ayaa waxa ay sii xoojinayaan cadaadiska xaba joojineed oo maalmo jirsaday oo looga golleeyahay in lagu qaboojiyo xiisadda gobolka qalalaasuhu uu ka taagan yahay ciidamada israa'iil ayaa goor dambeeto oo isniintii ah waxa ay duqeyno xiriira ay ka fuliyeen guud ahaan dalkaasi lubnaan iyaga oo ku eedeeya kooxda argixisada ee xisbullah ee ay iiraan taageerto in markaasi ay ka hor yimaadeen heshiiska iyaga oo gantaalo la beegsaday israa'iil wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa goor dambe oo isniintii ah waxay sheegtay in duqeyno israa'iil ay ka fulisay magaalooyinka haris iyo taluuza ay ku dhinteen sagaal qof saddex kalena ay ku dhaawacmeen wasaaraddu waxaa goor sii horreysa ay sheegtay in duqeynaha israa'iil ay ka geysatay koonfurta lubnaan ay ku dileen laba qof oo kale dowladda faransiiska ayaa aada loo saadaalinayaa in dhammaadka toddobaadkan ay burburi doonto kadib markii xisbiyada midigta fog iyo garabka bidix ay isniintii shalayto ay soo gudbiyeen mooshin kalsooni kala naqasho ah oo ka dhanaa ra-iisul wasaare michel barnier hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee r n marine le pen ayaa weriyaasha waxa ay ugu sheegtay gudaha baarlamanka in dadka faransiiska ah ay qaati taagan yihiin islamarkaasina ra-iisul wasaare barnier uu xaaladda uga sii daray loona baahan yahay in bannaanka loo tuuro waxay sheegtay inay diyaarinayso mooshin ka dhana xukuumadda xisbiga bidix ee fog ayaa isna wuxuu sheegay inuu codka kalsoonida aanu siin doonin xukuumadda barnier iyo dowladda macaron mas-uuliyiinta jasiiradaha griiga ee rodes iyo limones ayaa waxay ku dhawaaqeen xaalad deg dega isniintii kadib markii duufaano ay ku dhufteen jasiiradahaasi kuwaasi oo sababay dhimashada laba qof iyo burbur aada u baahsan kooxaha gurmadka oo caawinaya ciidamada iyo maamulada deegaanka ayaa waxa ay soo badbaadiyeen dad badan oo waayeel ah oo iyagu ku noolaa meelaha ay fatahaaduhu saameeyeen kadib markii dabaylo xoogan iyo roobab mahigaanihii ay dabayaaqadii toddobaadkan ay gawaari ay halkaasi ku rogeen taasi oo sababtay koronto la-aan iyo burbur wadooyinka ah laba nin ayaa ku dhintay tuulo ku taala lebanos ee daadadku ay ku soo fataheen halka dad badana laga daadgureeyey lana geeyo hoteelo ku yaala dekeda weyn ee jasiiradda warkiina dhegeystayaal waa nagay taas dhegeystayaal aada weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington dhegeystayaal waxaa soomaali badan ay tagtay dalkaasi canada sanadihii u dambeeyey qaarkoodna waxa ay gaareen dalkaasi xilli uu ka jiro sicir barar dhanka nolosha iyo guryaha ah waxaa haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan aada maqli doontaan goodhow hase yeeshee maanta oo ku beegan saddexda bisha disembar ayaa waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee naafada waxaan idin haynaa waraysi aan la yeelanay macallin isagu araggala oo si gaar ah ugu dhaqdhaqaaqa dadka markaasi qaba baahiyaha gaarka ah halka aad nagala socotaan waa washington oo maantoo kale oo saddexa disembar anay noogu dhigan tahay aan u istaagayragaan oo keliya in la garab siiyo oo dowladda soomaaliya garab siiso oy galaan dagaalkan nimankan daalimeynta oo dhiigga dadka masaakiinta ahay baabi'iyey qof walba kama duubno qofta ay ka qarsoon yihiinna daraad waxay ku dileen meelaha masegawaay canug jiro laba bilo marka ninkii dilaaya nin laba bilood jiro bal ogow beriga ninkii nima wuxuu ku dhima doonaa iyo cambuulo ka dhirgo isoo sariirtiisa jiifa qorigana barkan ayuu dhima doonaa marka qof walba ha ogaato in maaragtay nimankan janna lagu gelaayo midda labaad deegaankan dadka nimanka joogo oo maxawsleydahu waxaa walaalla ah qof kastoo soomaaliya qof gooniya ma lahan qof gooniya ma lahan war xanxanahoon xaqiiqada ahayd ayaa meelahan ka yeerayay oo ah inay aas-aasahayaan ayagoo ku dulmanaya dowladda soomaaliyeed cimaamadley annagu dadkaas deegaankana lah cimaamadleyna noo maahan shabaabna noo maahan waxay noo yihiin walaal ogaadana waxaa naga dhexeeya deegaankan layidhahdo bood iyo dhul noo kala soocana ma jiro waa anigu bood waa ku dhashay haddii aan dhalaaya iyo hadda cimriga aan jiro saqiir maahiyana waxaan ku ahayn
laakiin falilaahi alxamdu dadaal dheeriya iyo aniga iyo waalidkeyga iyo iyo qaar ka mida familka laftirkooda aan aniga issoo saaray ayaan kusoo gaaray heerar kala duwanoo waxbarashadii kusoo maray haddii ahaalay dalka kenya wax kusoo waxbartay jaamacad dalkeena hooyaa ku qaatay waad dareemi kartaa qof naafa ah oo hooyo iyo aabbo asoo waxbarasho dhex u maraysa ku geeriyoodeen waxbarashada macaankeeda uu bilownaa meesha maanta soo marayo maanta markaan ani aan ahay macallin runtii haddana aan wax barayo bulsho kala duwan kuwa aragga naafa ka ah kuwa aragga aan naafa ka ahayn kuwa naafada kuwa aan aafada jirka ahayn markaan wax barayo waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye oo aan bulshadiisa wax u qaban kara ayaan aan aaminsanahay waa gartay dalmar dalmar markii aada fiiriso muqdisho aad joogtaa macallinaad tahay nin u dhaqdhaqaaqa naafadaad tahay oo activista ah oo aada loo yaqaano iiga waran bulshada markii aada la joogto oo aad soo bandhigto doorka naafadow ay bulshadu ka qaadan karaan dhinaca horumarka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxyaabahaad la kulanta maxaa ka mid ah
walaahi abaiso waa dareemi kartaa markaa bulshada lasoo kulanto bulsho qeybo kala duwan waxay ku dhahayaan naafaad tahay adoo kale waxaa ku fiican tahay masaajidka inaa iska gasho waxaa igu yaabka badneed oo runtii qof karta si toos kuuma dhahaayo waxaan aad aan habe hore aan u leeyahay barnaamij aan ka qayb galay aan waxaan ka soo jeediyey in dalka maanta doorasho inuu aaday naafaduna qayb ay ka mid noqon karaan inaanan la isliidin naafada laftirkeeda ay wax baratayna inay banaanka usoo baxaan waxbart ay soo sharaxaan siyaasadda door ay ku lahaadaan markaan kommentiyadii aan akrisanayay inaa telefoonkeyga waxaa ku xiran voice overa ku xiran kommentiyadii markaan akrinayay waxaa arkayaa dadku dhahayo ninkan waa lagu shaqaystay asigoo naafo ayaa lagu shaqaystay naafo waayo maxaa aragaa laadahay maa ilaahay u laabato ilaahay maa baridid su-aasha marka aan isweydiinaya waxay tahay aniga markaan ana halka wadanka aan wax ka leeyahay ama fikrada wadankayga aan wax ku darsanayo macnaheeda miyaa naafaan ahay gurigeyga ayaa wax ku darsan miyaa adeerow naafadu waxaa laga yahay naafadu jir ahaan waa ku waa isu muujin kartaa oo ilaahay aa kaa dhigay haddaa aragga la-dahay haddaa maqalka la-dahay iyo haddii meel aa la-dahay uun ilaaha ayaa kaa dhigay laakiin ilaahay qalbiga mar walba wax walba ayuu ilaahay kugu beeray inkastoo inkastoo inkastoo hadda laga hadlayo arrimaha hoggaanka iyo in naafada dowr ay ku yeeshaan oo sanadkan halkudhigga uu yahay si gaara markii aad fiiriso bulshada naafada ah ee soomaaliyeed ama dadka naafada ah ee soomaaliyeed maxaad fariina u gudbin lahayd oo ku aadan haddii ay noqon lahayd dhinaca horumarka iyo haddii ay noqon lahayd dhinaca ganacsiga maxaad dalmar ahaan ugu yeeri lahayd hadda alxamdulilah sharciyaan leenahay shalay naafanimada haddii xataa nalagu fuquuqaaye nala dhahay wax ma baran kartiin bulshada ma kamid naqin kartiin nala dhahay runtii waxaan halkan aan ugu mahadcelinayaa sanadkan runtii labada aqal si qurux badan leh sharcigii naafada soo ansixiyeen wasaaradda xuquuqul insaanka hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba oo kulug lahayd in barnaamijkan sharciga naafada laba mid ayaan ugu baaqi lahaa mid maamul goboleedyada iyo ganacsatada cid walba oo qof kastoo sheegto soomaali sheegto hogaaminimadu annaga waa ka mid naqan karnaa
dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa dalmar cadow maalin oo ah macalin aragga naafo ka ah waxaana u warramayey cabdicasiis barrow iyadoo maanta oo bisha disembar ay tahay saddex sannad kasta dunida lagu xuso maalinta caalamiga ee naafada halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington dadka ku nool magaalada jigjiga iyo guud ahaanba dhulka soomaalida ee dowlad deegaanka ah ayaa waxay aada uga walacsan yihiin sicir barar in muddo ayba halkaasi ka jiray warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata inkastoo guud ahaan deegaanka iyo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro sicir barar xooggan haddana dadka uu sida gaarka u taabtay ayaa ah dadka danyarta ah haddaba waxaan magaalada jigjiga caasimadda dowladdeegaanka soomaalida kula kulmay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee waddooyinka dhinacyadooda ku ganacsada anigoo wax ka weydiiyey duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin xaliimo xasan dayb waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ganacsiga yaryar ku haysta magaalada jigjiga waxayna ii sheegtay in uu jiro sicir barar xooggan kaasoo saamayn ku yeeshay ayay tiri nolosha bulshada danyarta ah waxaan ahay maamooyinka maxaanku dhahayay waddada laamida jigjiga xalwadoo kale timirtoo kale maxaanku dhahayay biyaha yaryar waxaa ku iibiya anuu hadda laba wiil baan haystaa waatay hooyaa tahay laba carruur aad leedahay sideed ugu maaraysaa nolosha marka waxyaabaha yararka degado wallaahi nolosha markii hore waan fiicnayn hadda laakiin noloshu aad bay u adag tahay gurigiraan galaa iyow qur-aan madrasad bay dhigtaan maxaanku dhahayay biyo malay xaafadaan deganahay wallaahi noloshu aad bay u adagtahay nolosha adkaatay kolley saamayn sixir barar lacagta etoobiya oo dhacday doolarkii oo cirkaa maraya maxaanku dhahayey dee waxyaabo badan lacag la-aan iyadoo markii horeba sii ahayd haddana way ka sii dartay suuqii dem buu noqday dowladda waxaan ka codsan lahaa sharaf kale inay tallaabo ka qaada dee waxaan cirkaas ku shareeraya ee masaakiintii masaakiin haddaan nahay oon ka hoos baabaanay waxbana ma gadan karno doolarka kicinaya ee cirkaa maraya marka saa darteed wixii aan gedgedaynayna lagamaba gadanayaba dee dowlad dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabato tallaabo sharciga ka qaado haa hadduu leeyahay sidoo kale waxaan goobta kula kulmay xuseen maxamed maxamuud oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku ganacsada waddooyinka magaalada jigjiga waxa uuna v o a u sheegay duruufaha nololeed ee haysta isagoo tilmaamay in xilligan ay soo wajaheen dadka danyarta ah duruufo dhaqaale oo adag ka mid a dadka danyarta ee suuqa ku ganacsada waxaan ka ganacsadaa maarata buskut timir xalwad waxyaaba noocaasaan wadi jiray carruurtayda waa shan weeyaan eliow maxaa la maaraynba wallahi wixii xaaladii faraha ka baxday oo maarata bararkii baa la bijibaarmay moogtahay lacagtii etoobiyaanka waxma goynaysa dollar ahaan baa lagu dhufanaya marka raashinkii oo kale iminka waxa lagu leeyahay dollarka maanta intaasoo ahaa marka wallahi xaaladdu aad aad bay u cakiran tahay haa dufarada aad bay u dilay meesha dee iminkay ku lidataaba iminkay ku lidataa sababtoo ah waxyaabahaas galay moogtahay doolarkii oo lacagtii waxba goynaynin doolar micishadii dee hawada ka baxday wixii aasaa maarka iskoomaalay oo maarka xaalad aad bay adag tahay dowladda waxaan ka codsan lahaa inay dee dadka danyarta hoosu eegaan oo waxa lacagta doolarka la jebiyo waxaas wax laga qabto ayaan ka codsan lahaa dowladda haddaba waxay si isku mid ah kuugu sheegayaan dadka danyarta ah ee ku ganacsada waddooyinka magaalada jigjiga islamarkaana la hardamaya nolosha maalinlaha ah si ay ugu maareeyaan baahiyahooda waxay sheegeen in xilligan ay soo wajaheen duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah magacaygu waa maxamed axmed waxaan ahay dhallinyarta ka ganacsata magaalada jijiga gaar ahaan suuqa laamida agteeda agagaarkeeda waxaan gadnaa caanaha geela malabkii oo kaleete siliid macsartii subagii agaabtaasaan u gadnaa wallaahi cabdiraxmaan duruufo dhaqaalo aad iyo aad bay hadda u adagtahay waqtiga hore waqtiga hadda lasma barbardhigi karo marka xaaladdu aad iyo aad bay u adagtahay oo la dhihi karaa moogta wax weyn baa iska bedelay dee hadda waqtiga hadda la joogay iyo waqtigii hore hadda isku mid maaha waxii wax ka soo qaaliyoobay sixir bararkii war imika haddaad tidhahda dee wax yar soo iibso masma gadan karays magaalada nolosheeda saas aad bay isu aad iyo aad boqolkiiba boqol ma jiraan waa dadka isku mid maaha waxaan ku odhanayaa maanta markood wix wax ku darmado maxaa dhacay shalaba intaasaad naga siisay say ku dhaci kartaa qiimahaas marka dee nolosha dadka biniaadanka o dhan baa isbedeshay baa la dhihi karaa maxamed cabdiraxmaan gaataha v o a magaalada jigjiga sicir bararka oo meelo badan oo dunida ah saameyn ku leh ayaan weli ku guda jiraaye soomaali badan ayaa tegay dalka kanada sannadihii u dambeeyey qaarkoodna waxa ay gaareen dalkaasi xilli uu ka jiro sicir barar dhanka nolosha iyo guryaha cawilgaraad waxa uu ka mid yahay dadka waxbartay islamarkaasina ganacsi ku haysta africa waxa uu wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji uga warramay waxyaabaha uu ku arkay kanada muddada kooban ee uu joogay bismillahi raxmaan raxiim ku salaamayaa horta waxaan joogaa wax yarba waa bil iyo hoogaah laakiin waxaan u arkaa macnaha inay horta halkan aan ku soo hormarnay waa magaalo tuulo ah oo aad u yar wax ku fiicanta meel laga soo bilaabo waan marinaya yaa haddan oo toronto iyo kasoo bilaabo otwa iyo wax marinaya hoogaha way ugu adkaan lahayd marka waa magaalo aad u degan oo macnaha beri kuwayd ah oo aamusan oo wanaagsan marka xilli qobobaana kusoo begbay marka waxaan oran karaa waa meel maaragtay aad iyo aad u wanaagsan deegaanka ku wanaagsan ilmaha ku wanaagsan mataqaanaa shaqo ku wanaagsan marka waa aad iyo aad maaragtay isoo dhaweysay waata cawil waxaa jira dhalinyar badan ku cusub magaalada maxay kula tahay inay ku doorteen
wallaahi halkan waxaa lagu dooran karaa ku oran karaa qofkii ilmo wata ilmo qofkii wata oo ciyaalku badan u wato waxaanu meeshan maal degan oo macnaha guryuhuna jaan badan kama jiro waa magaalo falaad ah oo dhisan oo macnaha mataqaanaa dadka degan hindiba u badan yihiin oo maarata majority dadka hindi u badan yihiin waa magaalo dalxiis marka waxaan halka dadka ciyaalka wata bay halka ku fiican tahay boqolka boqol waata waxay karantaa badan caqabada badan hadda jira xilligan oo shaqooyinka ay ka mid yihiin bal ka waran dareenka dadka ku cusub dalkan markay timid dhanka shaqooyinka wallaahi qofku markuu barnaanka ka imaanayo wuxuu aaminsan yahay macnaha subaxdaa tagta subaxda ku xigta inaad shaqo tegaysi laakiin maysan dhicin taasu sababta waxa weeye waxyaala badan baa ka horeeya oo mataqaanaa skills baa laisweydiinayaa wadankan oo xirfad baa laisweydiinayaa shaqo waa taallaa laakiin shaqada waxaa ka horeysa xirfad haddaa birta tubi taqaan haddaa wax qaraaci taqaan haddaa wax samayn taqaan marka innagana majority dadkeenna shahaadooyi waa wadanaan laakiin macnaha wax experience ma wadano marka dadka wax kula talaya dhalinyarada imaanaysa wadankan oo kale wuxuun macnaha skills inay baran ay bartaan oo xirfad ay bartaan oo macnaha qofka hadduu xirfad yaqaan meesha maaragtay ifan hadduu xataa darawalnimay fiican yaqaano macnaha mataqaana oo track travel yahay ama wax kale yahay waa iyo fundi hadduu wax dhisi karo hadduu wax samayn karo macnaha waa wax maaragtay uu ku shaqaysan karo hata waxbarashada ka dhawaajisay dad badan waxbartay sidaadoo kale ayaa yimid halkan maxay tahay caqabadahi la kulmeen iyagoo shahaadooyin wata markay halkan yimaadeen wallaahi nin saaxiibkay ah oo master ahaayo oo reer suudaan ahaa oo asxaabteena maalinahaas meelaan ka wada qadaynay wuxuu yidhi secondary school baan dhigtaa marka waa dareemaysaa nin secondary school master tutoraa ninkaas waa sajilay marka wuxuu yidhi secondary school ma dhigtaa kulba waxaan doortay dhowr inaan anaha aan halkaa kasoo bilaabo oo maarata shaqadaha secondary-ga qaato marka waa garan kartaa marka meesha kala joogaan niijab noocee bay u keentaa marka marka qofka isoo waxbarta halkan yimaado haddana haddii kow soo bilaabo niijab inta leeg ayuu la kulmi karaa wallaahi xuseen waxaan malaynayaa horta waxyaala qaarkood waxaan malanaya waa lagu shaqayn karaa laakiin cilmiga kale oo social science-ka ah kale ah oo aan ahayn technical ahayn wax kale ahayn macnaha waa adag tahay macnaha niyajabka ku keeni karto waxa weeye hadda qofku waa wuu dareensan yahay macnaha inuu wuxuu baahan yahay dib isu soo dhiso waqti badan geliyo oo recovery sameeyo oo mataqaanaa isu soo buuxiyo u baahan yahay waatay marka taas laga soo tago dhanka caqabadaha sidoo kale fursadaha jira qofka dib waxbarasho u bilaabi karo dowladda xitaa ay ka dhibaysa dabcan walba deen ay ku tahay ka waran fursadaha ee halkan yaala wallahi waa fursadda ugu muhiimsanba in qofka halkan oo wax ka diyaarsho oo mataqaana gelina wax lagu baran karaa gelina biilkiisu ceshan karaa marka waa aad bay opportunitygeedu waa very high waa wanaagsan tahay aad ba uba wanaagsan tahay qofka waxaana baran karaa waxna waa maarata waa la shaqaysan karaa waata ugu dambeyntii dadka halkan jooga ama ha ku cusbaadaana ama kuwa muddo joogay dad ayaa dabcan ay kasoo tageen oo wadankii jooga dadkii wadankii joogay shaqala'aana kanada ka jirta marka la dhaho waxay u maleeyaan hadal layska dhahay aanan sax ahayn bal ka waran halkan qofka jooga oo shaqala'aan ku hayso iyo waxa ay ka filanayaan dalkii dadka uu dalkii ugu soo tegay xusenow farqi weyn baa jira halkan waxa weeye dhib baa ka taagan hawsha ma yaalaan siddeed saacadood labiyo toban saacadood baad tagnanaysaa hawl fudud ma taalla anigaasoo suudaan baa ka yimi shaqa waxaan ka bilaabay xafiis baan ka bilaabay shirkad baan maamulay business baan ka shaqaynayay marka waxaan shaqaynayo wax fudud bay hayan waqti laakiin halka waxa weeye ama shahaado wado ama ha wadan dadku waa siman yihin markii lagu yiri security guardka ee bangiga jooga iyo gabadha kaashiyeerka ah isku waqti bay shaqeeyaan taagnaashaa lagu shaqeynaya marka howltu ma yar halkan
waa hagaaga dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington cawil garaad iyuuna kaasi ahaa u warramayay wariyaheena v o a xuseen nuur xaaji mootada saddex lugooleeda ee bajaajta ayaa sanadihii u dambeeyaba aada ugu soo badanaysay dalalka bariga afrika dalka jabuuti bajaajta waa ka mamnuuc in lagu dhex wato gudaha magaalada hase yeeshee waxaa loo ogol yahay xaafadaha iyagu ku yaala nawaaxiga jabuuti warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse gaadhiyada bajaajka oo beryahan dambe aada ugu soo badanaya magaalada caasimadda jabuuti ayaa si xoog leh uga shaqeeya xaafadaha ku yaala duleedka magaalada iyadoo mamnuuc ay ka tahay inay gudaha u soo galaan magaalada goob ka mida goobaha gaadhiyada bajaajku ay sida xawliga uga shaqeeyaan oo ka mida goobaha kala duwan ee ku yaala duleedka magaalada jabuuti oo aan booqday waxaan kula kulmay halkan de waxaan ku arkaya iminka bajaaj baad saarantay bajaaj baad wadataa bal ka waran bajaajka iyo dee shaqadiisa wallaahi shaqadiisu dee horta shoomeernimadii dee dhinacii da'dayna dee shaqa la'aantii wallahi noo dhaantaa dee boqolkiiba boqol ah oo dee ii sheeg adigu intii dee shoomeer dee lagu dhex jiri lahaa iyo dee kubadii waxaa la ciyaari lahaa way dhaantaa kow ah kolaa dee wixii shaqaha hadday noqoto lacag wanaagsan baad ka heshaa haa nafs nafs wallaahi yoomkii iyo lacagtii dul socodkii wallaahi wax kasta waan ka helnaa dee aroortii imsadaad bilowdaa fahmi shaqada wallaahi anu afartaan bilaabay caadiyaanta afarta subaxnimo haa afarta subaxnimo bilaabaa habeenkii ilaa imsadaad shaqeey dhamaa adigu tobanka ilaa sagaalka liisanaa laynii sameeyey lambaraa lagu sameeyey sidii gaadhigoo kale calaamadu noqdaa bal ka waran wallaahi boqolkiiba boqol way dhaataa laba kaa dee bermiyu noo sameeyeen de wax bermiyo dee ku wadanana dee taabaa jirtaba alisin waxaa ku wadana taabaa jirtaba caymisna waa laynii sameeyo haddii wax dee dhibaataya timaado caymiskaas ayna badbaadna bal ka waran habaynta laynii sameeyey wallaahi habayntu boqolkiiba boqol way dhaantaa inkastoo dee caymiska ay noo sameeyeen waxay noqonaysaa hadda adduu iminka wixii shilka loo galay caymiskaabaad dee nagaga badbaadin karaa dee walaa waa saas weyaan laakiin fahmi waxaa lays odhan karaa bal xagga shilalka ka warran xoog baad u wadaanoo gaadhiyaasha inta badan iskama egtaanoo dadkaad sidaan iskama xil saartaanoo dadkaas badyaa inagu calaanta caynkaasee ka warran walaahi dadku dee horta way nacanaantaan ma garatay dee way dhaantaa horta dee dhinaca canaantana wallahi waa iska dhegaysanaayo waan iska wadanaa dee inkastoo dee mas-uuliyad ayna saaran tahay dushayna ya mas-uuliyaddii waan qaadnay waa iska waa iska waa mas-uuliyad waa qaadi karnaa marka xawligan aad ku wadaan iyo xooggan aad ku wadaan inta badan inaad iska xil saartaan lacminaad dee aad ka gaabisaan mi wallah waan waan gaabin waan gaabin waan gaabin saa saa u soconnay aayir dilaadila xamse axmed cilmi xamse bajaaj baad wadataa bal ka warran shaqada bajaajka nin dhallinyarana waa tee xilligaas kole u jiraan waa iska fiican yihiin laakiinse waxaa u daran maarata xagaaga oo marka dadka socdaan oo kale yaa de maarata laisku dulqurmaya ciidanka laakiinse aduu alxamdulilah imsadaad bilowdaa shaqada aroortii xilligaan doonay bakteerkiisadii anuu de in kastoo iska barjeeyo waxaan soo kacaa sideedaan sagaalka soo kaca habeenkii ilaa imsadaad habeenkii ma seexdaba ma seexdaba sabax waan iska hay waxaan iska dul marqaamaana marka dad fara badan ma heshaan yom fiican maynaga soo galaa aa wallaahi wax fiican wax fiican naga soo galaa iska fiican tahay sidoo kale waxaa aragtidooda iga warramay dadka ku shaqeeya baabuurta gaadiidka dadweynaha ee jidadka iyo waddooyinka la qaybsada gaadhiyada bajaajka sharmaaqo dharaar buux waxaan arkayaa sharmaaka iminka waxaad tahay gaadiidleyda basaska gaadiidka dadweynaha ku shaqeeya marka bajaajka dariiqyo badan baad halkan gaar ahaan degmada belbela aad wada qaybtantaan xawiiliga ku wadaan waxaa kaga sii daran muraayado ma isticmaalayaanba muraayadaba kuma yeelaan gaariga muraayadihii hadadka laga eegay ha sidaa u socotoon bay laabaysaa ee la seexanaysaa waxaan waa gaari kaa weynuu baabi'in karaya ma odhanayso gaariyadaa ka cabtoodoo ka joogsanayaba axmed cali suge wallaahi bajaajka dhib badan bay dadku haysaa baawarradii hor laabaysaa uun talabaad waddankii ciid bay ka dhigtay oo dariiqadii meel la maraa ma jirto habeenkii meelaha ku weynama ma weynay dhulkaan dhigan dhigan dhigan baawurta badiya magaalada hoose uma dhaadhacane waa intan degmada belbelo way xidhaan oo belbelo dhib dariiqadii bay khaataan ka dhigaan boo dadka wadin mas-uulimaan laakiin axmed meelaanu baabur xumbuligu ka shaqayn oo waxaa jirta iyagu ay gaadhaan oo dadka ku gargaareen dee inay gaadiid u noqdaan marka taasoo kale maxaa odhan taa way jirtaayoo dhul baana basku melen oo ay dhibta ka saaran way jirtaa laakiin dhibtooda kala badan inaan la yareeyo haditoole lamarada soo baxay la joojiyo bajaajya cusub ayaan in suuqa kasoo biirin haa oo waxaan dufudaad dee kaasoo dee u yar dee waxaan leeyahay khadka sii baxayaan wati bay waxaan leeyihin laakiin wixii soo galeen maalin kastiba laakiin dhalinyar fara badan oo axmed marka horeba dee aan camal hayn ayaa shaqa ay u noqotay taasoo kale in la ixtiraamo in fiican oo noo jirtaa intii axmed baa laakiin badan intii axmed baa badan inkastoo gaadhiyada bajaajku ay inta badan u nugul yihiin shilalka ka dhaca waddooyinka haddana waxay fursad wanaagsan oo gaadiid u noqdeen qayb ka mida dadweynaha degan goobaha ay ka shaqeeyaan nimcaan rooble bajaajka wax la heli karaa maaba sababtoo magalo o dhan baa ku nasatay ma dadkii lugweynaya o dhan baa imaka lugtii daayey meel kasta galaysaa waxay noqotay daldhaweey laakiin nimca dee waxaa jirta dhinacii kale khatarta bal iyadana bal ka waran kolkol dee shil baa dhici karaa gaadhi kale isku dhici karaa dee taa waa khatar ilaahay maan odhan karaanu wax qorran baa dhacama wax qorran muu dhici karaya dhakayg ahaan waa ku faraxsannahayba waayo lugtu waa laga nastay meel kasta degdeg wax kasta rabadaan muuse jaama v o a jibuuti
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan markana hees uu qaado maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi uu qaadayey maxamed xasan xuseen lafole waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii dhegeystayaal ee saaka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono dhammaantiin waxaana kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo